Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Maxamed Nuur Cali oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdulaahi Cali Faarax iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay maxjarka xoolaha Jubbaland kaasi oo ay ku xareysan yihiin lo aad u badan kaasoo la filayo dhowaan in loo dhoofiyo dalka dibadiisa ujeedka kormeerka shaqo ee wasiirka iyo agaasimaha wasaaradda ayaa ahaa in ay u kuurgalaan howlaha shaqo ee ka socda maxjarka waxa ayna warbixin kooban ka dhageysteen gudoomiyaha maxjarka xoolaha jubbaland cabdicasiis bashiir loodan aad aragtaan quruxda badan waxay u diyaarsan tahay insha allahu tacaala inay u baxdo dalka cumaan ayada oo broseskeedii caafimaad iyo waxyaalihii inooga baahnayd oo dhan la mariyey aan rajaynayn insha allahu tacaala inay noqon doonto maaragtay wax lagu faano oo maadaama ay tahay loo aad iyo aad qiimo u leh in badanna aan ka taxadiray idinkana booqashadiina iyo kawarhayntiina aad markasta noo timaadaan waan ku faraxsannahay maxamed nuur cali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland oo ugu dambeyn goobta kula hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kormeerkiisa maanta halkan waxaan u joognaa kormeer shaqo oo aan ugu kuurgalayno howlaha ka socda maxjarka weyn ee jubbaland oo run ahaantii shaqo aad u qurux badan haya bulshaduna u haya runtiina ah halbeegyada wasaaraddu ay ku faanto dhoofka xoolaha gacan weyna ka geysta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa ayadoo taabagelinaysa ama sare u qaadaysa siyaasadda dowladda jubbaland waxay mar kastaba dhiirigelinaysaa dadka soomaaliyeed siday ugu faa'iidaysan lahaayeen dhoofinta xoolaha iyo ka ganacsigooda halkan maanta waxaan ku aragnay runtii xoolo aad u nafaqaysan oo una diyaarsan miisaankooduna culus yahay caafimaadkoodana laga taxadiray oo aad u wanaagsan islamarkaasna cuntada cuni lahaayeen iyo markaan fiirinay ku filan muddadii loogu talagalay inay maxjarka ku jiraan oo lagu ilaaliyana ay runtii soo gebageba tahay muuqaalkoodana aad arki kartaan sida hadda aad ujeedaan aad baan ugu faraxsanahay booqashaneeda guddoomiye shaqaada oo wanaagsanba bulshada u haysaan